أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu doorka roon weerar lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah maxaabiista askarta dowladda siliibiyadda ah ee kenya ee ku jira gacanta mujaahidiinta kooxda riddada soomaaliya ayaa ogolaatay in saldhigga turkisom ee magaalada muqdisho lagu tababaro ciidamo ka socda dalka suudaan sharikadaha diyaaradaha ee ka howlgala dalka ayaa ka cabanaya lacaga xaddhaaf ah oo ay ku soo rogtay sharikadda turkiga ee gacanta ku haysa garoonka magaalada muqdisho kulan lagu soo gabagabaynayay kormeer waxbarasho oo ka socday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacay xarunta jaamacadda alqima ee degmadaas wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa iskuul cusub ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaas ganacsatada degmada qoryooley ee shabeellada hoose ayaa sameeyey shaqo joojin kadib markii ay sii korortay dhaca iyo dilalka ay kala kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale wararkeena subax waxaydu ku maqli doontaan maqaal uu qoray abwaanageeye cali khaliif kaas oo uu diiradda ku saarayo sooyaalka ciidamada silabiyiinta ee dalka ku soo duulay أجدادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaar garooba iyagaas oo dhammaystiran weeraro lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya marba marka ka dambeysa waxaa isa soo taraya howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayaan xerooyinka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta ku soo duushay dalka diinta iyo dadka muslimiinta howlgalladan oo isugu jira ikhtiyaalaad qaraxyo weeraro toos ah iyo kamiinno ayaa ahaa kuwo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaar ka mid a wilaayaadka dalka ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta weerar madaafiic ah ayay xalay mujaahidiintu ku garaaceen xerada murtadiinta gorgor ee loo yaqaano xerada dab iyo dhagax oo ku taalla degmada buula burde ee wilaayada hiiraan madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada waxaana la arkaya holac ka baxaya xerada xilliga duqeynta waxaa xerada ku sugnaa taliyaha maleeshiyaadka riddada murtad odowaa yuusuf raage iyo taliyaha sirdoonka riddada murtad cabdulaahi sambaloshe iyo xubno wasiiraah waa qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayaan fariisimaha murtadiinta ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka hiiraan dhanka wilaayada gadana ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guli ay ku qayilayeen maleeshiyaadka riddada oo ku yaala degmada beled xaawo ee gobolka gado dhaawaca inta la xaqiijiyo waa laba askari oo murtadiina beled xaawo waxay ka mid tahay degmooyinka cadowga ay ku sugan yihiin waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ku xoogaysanaya qaraxyada iyo weerarada ay ciidamada mujaahidiintu ka fulinayaan gudaha degmadaas gaar ahaan weerarada lagu qaadayo guryaha ay ku sugan yihiin saraakiisha iyo maleeshiyaadka riddada shabeellada hoosena waxay ka mid tahay wilaayaadka ugu daran ee ay ka dhacayaan dagaalada lagu qaadaya fariisimaha kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta cadowga ayaana shabeellada hoose waxay ku noqotay dhuunqabad kadib markii ay kusii xoogeysteen howlgallada lagu dhiig bixinayo ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley ee shabeellada hoose waxaana lasoo warinayaa inay jiraan khasaare kala duwan oo kufaarta lagu gaarsiiyay howlgalkaas ugu dambeyntiina wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen saldhigga murtadiinta xaafadda suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere howlgalladan ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen hiiraan gado shabeellada hoose iyo baay waxay qayb ka yihiin howlgallada lagu gumaadaya maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ee sida gardarada ugu soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsaned abu xasaan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigayo mid ka mid a maxaabiista askarta dowladda siliibiyadda ah ee kenya ee ku jira gacanta mujaahidiinta yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya
kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariya ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahiyey fariin muuqaal ah oo ka socota mid ka mid a maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii siddeed sano ka hor ka dhacay degmada ceelcadda ee wilaayada gado fariintaani muuqaalka ah ee ay baahisay kataayib al ikhbaariyah ayaa waxaa jeedinaya jarison wenyoni wasiki oo ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii ceelcadde jarison wenyoni wasiki ayaa fariintaani kula hadlay eheladiisa shacabka dowladda kenya ciidamada k d f ta ee ka tirsanaa iyo madaxda dowladda kenya
waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan la hadlo walaalahayga ku jira ciidanka k d f sannado badan waxaan ahayn ciidamo idinkoo kale ah waxaan nahay dad walaalo ah walaaluhuna waa inay isdifaacaan annagoo ah maxaabiis waxaan idinka codsanaynaa inaad naga caawisaan xaaladdan adag ee aan ku jirno sameeya wax kasta oo suuragal ah si aad xorriyaddeenna u heshaan maxaa yeelay haddii aad idinku booskeenna maanta joogi laheedeen annagu waxaan qaadan lahayn dhammaan waddooyinkainoo suurtagalka ah si aan idiin xorayno ogaada maanta dhibaatada annaga ayay ina haysataa berrina waxay noqon kartaa idinka waxaa ina soo gaartay in dowladdu ay la hadashay qaar ka mida qoysaskeenna kuna wargelisay inaan dhimannay arrintani aad bay noo xanuujisay tani waxay muujinaysaa in dowladdu aysan ogeyn meesha aan joogno ama xaaladdeenna halkii ay naga caawin lahayd waxay khiyaanaysay qoysaskeenna oo u sheegtay wax aan run ahayn taas oo hoos u dhigtay rajadii aan ka qabnay inaan ehelkeenna la kulanno sidoo kale waxaan doonayaa inaan la hadlo shacabka aan u dhaartay inaan difaaco oo aan dhiiggayga u huro intii aan soomaaliya joogay waxaan ku guda jiray waajibkayga aniga iyo walaalahayga ciidanka ayaa gacanta u galnay al-shabaab kadib weerarkii ceelcadde waxaan dirnay fariimo hore laakiin weli wax jawaab ah ma helin welina xaaladdayada waa mid adag waxaan dalbanayaa in dadkaygu ogaadaan inaanan u hadlin magacayga keliya laakiin aan u hadlayo magaca maxaabiista kale ee ila jooga waxaan doonayaa in dadkaygu ogaadaan inay yihiin awoodda dowladda waxaad bixisaan canshuur la'aantiinana ma jiri karto dowladda kenya haddii aan nahay ciidanka kenya ee soomaaliya ku sugan waxaan idinka codsanaynaa inaad xorriyaddeenna u dagaalantaan aadna xasuusataan sidii aan idiin difaaci jirnay dagaallama oo arrinteenna gaarsiiya heerka ugu sarraysa maxaa yeelay dowladda waxay u muuqataa inayna ilowday tani ayaa ah fariintii labaad ee uu jeedinayo jarison wenyoni wasiki oo ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii siddeed sano ka hor ka dhacay degmada calcadda ee wilaayada gado mahadsanid yaasir kooxda riddada soomaaliya ayaa ogolaatay in saldhigga turkisom ee magaalada muqdisho lagu tababaro ciidamo ka socda dalka suudaan walaalkeen nuur cali warsame abushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya waxaa lagu waramayaa in markii ugu horreysay ay kooxdii riddada door ku yeelan doonto howlgalka militari ee ciidanka suudaan ay kula dagaalamayaan kooxda r s f ee uu taageero imaaraadka carabta xogtan ayaa soo baxday kadib markii saacadihii lasoo dhaafay uu magaalada qaahire ee caasimada dalka masar ka dhacay shir heer wasiir arrimo dibadeed ah kaasoo gabagabadiisa laga soo saaray warmurtiyo digaya in dowladaha masar eritreya iyo kooxdii riddada soomaaliya ay saameyn xoogan ku yeeshaan dagaalka ka dhanka ah r s f waxaa warka soo baxay kulankaasi lagu sheegay in dalalkan looga baahan yahay inay tababaro siiyaan ciidamada cabdifataax al burhaan taasoo ay u muuqato inaysan ka soo bixi karin xukuumadda murtada gurgurte maadaama inay ciidan soo saartay iska daayay iyada wax loo soo saaro balse xogaha qaar ayaa tibaaxaya in doorka kooxda riddada uu noqon karo inay bixiso saldhigyo ciidan oo lagu soo daabuli doono ciidanka suudaan si halka loogu siiyo tababarada la doonayo saadaasha ugu badan ayaana sheegaysaa in saldhigga turkisom ee magaalada muqdisho uu noqon karo halka la geen karo ciidanka suudaan maadaama dowladda riddada ah ee turkiga ay hadda si aad ah ugu soo bambaxday inay taageerayso militariga suudaan ee loolanka kula jira maleeshiyaadka dacmo sariic su-aasha jawaabta u baahan ee la isweydiinayo ayaa ah sidee ayay kooxdii riddada oo ilaalin weysay amnigeeda daakhilka ay maanta u awoodi doontaa inay ilaaliso saldhigyada shisheeye ay ku soo badinayso dalka iyadoona la ogaa wixii ku dhacay kuwii hore ee halaaga lagu dhadheensiiyey cadowga allah ee midabada kala duwan leh maasanid abushayba sharikadaha diyaaradaha ee ka howlgala dalka ayaa ka cabanaya lacaga xaddhaaf ah oo ay ku soo rogtay sharikadda turkiga ee gacanta ku haysa garoonka magaalada muqdisho warkaas mar kale waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan shir jaraa'id oo muqdisho ay ku qabteen urur ay ku midaysan yihiin shirkadaha diyaaradaha ee dalka ka howlgala ayaa lagu soo bandhigay cabasho ay ka soo saareen shirkadahaasi shirkad lagu magacaabo faafoori oo ah shirkad shisheeye oo laga leeyahay dalka turkiga taas oo maamusha garoonka muqdisho cabashada shirkadaha diyaaradaha soomaaliya ayaa ku saabsan in lacaga dheeraad ah oo xaddhaaf ah ay shirkadda faafoori ku soo rogtay duulimaadyada ay sameeyaan shirkadaha diyaaradaha soomaaliya ee dalka ka howlgala waxay ku eedeeyeen shirkadahan in faafoori ay ka baxda heshiis ay horey u galeen iyo adeeg xumo aad u liidato ay kala kulmeen shirkaddan iyagoo sidoo kale xusay in qalabka shirkadda faafoori ay isticmaasho ay noqdeen kuwo aan waxtar lahayn oo qadiimi ah shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed muddo sanado ah waxay wajahayaan dhibaatooyin baaxad leh iyo service xumo kaga imaanaya shirkadda favori waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xumaanaya serviska shirkadda favori waxaana yaraaday ama istaagay qalabkii handlinka garoonka aadan cadde ayadoo taas ay jirto ay haddana waxay sameeyeen qiimo kordhin aysan cidno kala tashan taas oo aysan ku shaqayn karin shirkadaha diyaaradaha soomaaliyeed qiimo kordhintaas oo gaaraysa ilaa sagaal boqol falaydkiiba taas oo ku xiran nuuca iyo culeyska diyaaradda qiimaha ay markii hore qaadi jirtay shirkadda favori wuxuu laba jibaar ka badan ka sareeyey qiimaha laga qaado wadamada dariska haddaba waxaan u cadaynaynaa mas-uuliyiinta ay arrintan khuseyso in shirkadaha diyaaradaha aysan ku shaqayn karin qiimahaas cusub ee shirkadda favori noogu soo dallacday shirkadaha turkiga ee gacanta ku haya garoonka iyo dekedda muqdisho ayaa tacadiyo kula kaca shaqaalaha soomaalida iyo ganacsatada soomaaliyeed iyagoona sanad weliba kordhiya lacagaha ay ka qaadayaan shirkadaha soomaalida maasanid abu xasaan kulan lagu soo gabagabeynayay kormeer waxbarasho oo ka socday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacay xarunta jaamacadda alqima ee degmadaas walaalkeen dhuubow ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kulamo iyo kormeer muddooyinkan ka socday goobaha waxbarasho laguna qiimeynayay heerka waxbarasho ee iskuullada ayaa ugu dambeyn lasoo gebagabeeyey iyadoona kulan isxog waraysi ah lala yeeshay maamulada iyo macalimiinta waxaana kulanka soo qabanqaabiyey guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mid ka mid a culimmada oo kulanka kasoo qayb galay ayaa bahda waxbarashada ku booriyey in ay sii kordhiyaan dadaalkooda waxbarasho waxaan naftayda iyo walaalaha mudarisiinta iyo mudarisaadkan u dardaaramayaa waajibkiin aad ba u ballaaran yahay maanta ummadda muslimiintana baahidoodi iyo xaggiina aad bay u ballaaran tahay mas-uuliyaddaas dad ka soo baxay noqoda ardadaas maanta aad haysaan oo madaarista aad ku haysaan hum amalulummati wa banaatu xadaaratiha markaan dadkii sabab u noqoday sarkhul islaami inuu xoogaysto ilaahay subxaana wataala dhammaanteen hanaga dhigo qaar ka mid a maamulada iskuullada oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa soo dhoweeyey waxayna sheegeen muddadii uu kormeerka socday in ay la kulmeen mas-uuliyiintii ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta lagana wada hadlay tayeenta goobaha waxbarasho baryahan waxaa ka socday gobolka iyo degmooyinkiisa kormeer waxbarasho guddi maktabu tarbiya wa tacliim uu usoo xilsaaray inay ishraafaan madaarista muwaasasaadka ku yaala degmooyinka marka si guud shraafkii sida loogu talgalo u dhacay waxaan ahay mid ka mid ah macallimiinta madarasada alanwaar maalmahanba magaalada waxaa ka socday kormeer waxbarasho guddigaas yacni hadafkii iyo wixii uu socdo waxay ahayd in uu fiiriyo yacni heerka waxbarasho macallimiinta ardayda iyo madaarista iyo qaabka ammaanadii loo gudanayay anigoo ah maamulaha qutuba macalin abuubakar dhiyahanba kormeer guud baa socday walaayaadka runtii waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay haddana waxaa la sameeyey kulan oo yacnii ay daadihinayso wilaayada khaasatan waaliga sheekh cali darwiish barnaamijka marka kulankaas wuxuu ahaa sideen waxbarashada u horumarinaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka hadlay kulanka ay la qaateen maamulada iyo macallimiinta goobaha waxbarasho ee wilaayada iyo ugu dambeyn kulanka ay la qaateen maamulayaasha madaariista macallimiintii mu'asasaadka tacliimiga ee rag iyo dumarba leh inaan kulankan maanta isugu nimaadno innagoo de isu baraarujinayna mas-uuliyadda ina saaran sida aan u gudan lahayn waajibka ilaahi subxaana wa tacaala inagu addoonsaday culayska ugu badan marka idinku idinku dhacayaa ilaahayna subxaana watacaala mas-uuliyadda ayay xilka adaysan hadinkugu kaalmayo ardada iyo jiilka cusub ee soo koraya sidaan u gaarsiin lahayn mustawo berita ay ku xambaari karaan mas-uuliyadda maanta inagu aan hayna iyagoo naga aqoon badan naga dadaal badan yaa rabnaa berri hadduu ilaahay idmo madarasadan oo loogu magacdaray ibnu cabaas caalimkii weynaa ee muslimiinta ayaa waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ka hirgeliyey deegaanka abal oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur munaasabadda oo ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay maamulaha madarasada ibnu cabaas ee deegaanka abal madarasada kolley madarasada ibnu cabaas alrs dhalanyga waay madarasada ibtidaa way bilaawlayo abalo insha allahu fiqhigii walka barada tawxiidkii walka barada maadigii walka barada ilaahay amarshiya waxbarasho fidsan oo guud ayaa laka barada hoob ilaahay taalikanaga kolley waalidiinka oo hadadaaley ardada sheenay walbarasho la fadaw yaan umahadyaana ardada koytay yaan walbarashada fadaas yaana may haka dhawaayana ini wali tabartaan ah ilaahay baara soo idama ini bara doona waktiga la ilaaliyo la hadadaala kolley waalidiinka rooga aan warka hanuunba mabadyaw intaasi kadib waxaa dhankooda kalimaad ka jeediyey munaasabadda nuqabada iyo waxgaradka deegaanka iyagoona si weyn u soo dhoweeyey furitaanka iskuulka ibnu cabaas sheegayna inay ka faa'iidaysan doonaan ikhwa khayrkan ilaahayna waafaji allinka mahadyaan jadida beled oo ursaa yar dhisadeen madrasadun wilaayada marasiidaa markinak aadaden waaba fuliyen insha allahu nicmadun ilaahiyana sii banu aadam walba dhadhagaagol ilaahay iraadadiis iyo qadaradiis an lahayna ma fulii koro laysahanta urso khaasatan urso muxaafadada hudur abal madrasadun laka dhisi ilaahay fadliyey may laysartasan lenaha inti walbarashadan siinku aafawna gabdho yoonay wiilalkaba may sheegane walbarashadu mardamba wal mahadii doon walakin ku hadaana dhimadaas walbarasho ilaahay siin tamwel horta madrasada tagayada lanka baanay ilaahay nin suurtageli alxamdulilah dadkaata nin kooyay aragday walbarashada nin kan gaaliya argo hayo kulay walbarasho fayla nin socdo doon wala baraday wala baratay alka khasaarti aan ku dadka may leeyahay ilmu baradaano ilmu anka amalsan yahuudan nagdaaya ho ilmu laanaatin ilaahay aagudaan iraagna hatin nasaara nagdaaya amaada bunhaan in faylo hayno ilaahay ma nogeena madrasada waaba nin dareerteetaan hati la sheegayo maynin dhimana isbitaal tiyo biyigelin walaasanin dhiman hatana ardayta awlaadano sulaasiin darni walambarada ulu walmahabarana hatan madun aragda awlaadin la ulsiin barada inu antaasiin kadarni madin si un haataw leynaga taan kasaaru walbarada walaay barataanna ka amal fala wabilahi tawfiiq waxaa sidan oo kale maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool xarumo waxbarasho uga hirgeliyey deegaanada kale ah dudumaale koorkoor iyo sarmaan oo dhammaantood hoostaga degmada xudur waxaana madarasadan ay noqonaysaa tii afraad oo laga furay deegaanada hoostaga degmadaasi waana mid ka mid ah dadaalada hagarla-aanta ah oo lagu horumarinayo aqoonta diineed ee bulshada wilaayada mahadsanid cabdilqani ganacsatada degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose ayaa sameeyey shaqa joojin kadib markii ay sii korortay dhaca iyo dilka ay kala kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta casaam carafaad ayaa warkaas inoo haya wararka ka imaanaya degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ayaa sheegaya in hakad ay ku jiraan dhammaan goobaha ganacsiga magaalada sababa la xiriira dhac iyo boob ay geysanayaan maleeshiyaadka cadowga ka tirsan ganacsatada ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin sababa la xidhiira lacaga baad ay ku soo regeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana la arkaya dhammaan goobaha ganacsiga magaalada oo xiran maleeshiyaadka kooxda ardada ayaa ganacsatada iskugu daray baad iyo dil arrinkaasoo cabsi ku abuuray qeybaha kala duwan ee ganacsatada mid ka mid a ganacsatada degmada qoryoli oo la hadlay warbaahinta ayaa carabaabay in waxa ka socda degmada ay yihiin wax halis ah oo sababay in albaabada loo laabo xarumaha ganacsiga magaalada
wax kala sooda alla abuuray malaha maanta kule shan aana ku shaqaysanayna magaalada hadda ka hor mudaharaaday waxaaba ku qabanay qof dad ayaana looga dilay waxna looga qabtina alla abuuray malaha haddana waa heran tahay hataa managa soo gala anagaaba nas ee magaalada aan ka cararayn marka waxa noo yaala alla abuuray malaha ma baabuur xamuul mala rara mana la deji dhibkaasaa magaalada ka jira baas oo qoriiley oo macnaa meel walba ana isi ana isi aa magaalada ka jirta qof albaabka furo kara malaha mafahante qofa imaanaya lacag isii boqol isii afar dollar ii tur toban dollar ii tur nin walba soo kuleeyahay nin walba soo aadayo isii waxayga isii lacag isii kabwaas isii ana isii sewaay ummadii waaba shaqada yaaba la urti marka ma derbiyaasha dirijiyaa iska fadhiyaan waa qof maanta hadda ilaah alla u kurooyay maanta shaqaysi kara maba jirto waxay tahay war cashuur wax dhaay oo salaysan maba jiraba nin walba gorigaas waasinaynu dawa ku dilaa lagu taagayahay maya maya baabuurta ba- kii ugu sokeeya xaro labaad uu jooga ka kala waa banaanka ay fariyaan cid maanta hataa aasi hataa lamoota laba nololaa kama socota magaalada magarad sidoo kale waxaa shaqo joojin sameeyey gaadiileyda xamuulka ee khudaarta ka qaadi jiray qoryooley iyo dhammaan muruqmaalka gaadiidkaasi ka shaqaysan jiray sababa la xiriira tacdiyada joogtada noqday ee uga imaanaya maleeshiyaadka murtadiinta maalmo ka hor waxaa gudaha degmada ka dhacay dil ay geysteen maleeshiyaadka cadowga ah kadibna shacabka ayaa dhigay isku saabaxyo cabasho ah balse dhibaatada ayaa weli halkeedii kasii socotaa mahadsanid aqoona cazaam ugu dambayntiina waxayd ku soo dhowaataan maqaal uu qoray abwaanagaye cali khaliif kaas oo uu diiradda ku saarayo sooyaalka ciidamada silibiyiinta ee dalka ku soo duulay maqaalkan ayaa ciwaan looga dhigay magacyo badan iyo ujeeddo mid ah bishii januwari sannadkii kii ciidamo ka socday qaramada midoobay ayaa la keenay soomaaliya waa wejigii hore ee howlgalkii qaramada midoobay ee yunisom sida oo kale bishii disembar sannadkii kii waxaa dalka la keenay ciidamadii howlgalka yunitaf oo ka koobnaa ku dhowaad soddon iyo toddoba kun askari oo maraykanku hogaaminayay sannadkii kii waxaa howlgalkii yunitaf sii bedelay howlgalkii yunisom mar labaad oo ka koobnaa labaatan iyo siddeed kun askari oo ka socday isbahaysiyo caalami ah waxaa xigay duulaankii etoobiya ee gobolka gedo bishii janawari xukuumaddii cabdilaahi yuusuf ayaa codsatay in ciidamo ka socday dalalka afrika ee safka hore ee igaad oo tiradoodu ka badan tahay toban kun oo askari la keeno soomaaliya qorshahaas oo urur goboleedka igaad ay aragti ahaan oggolaadeen ciidamadaas waxaa la soo jeediyey in loo bixiyo igasom meles zanaawi ra-iisul wasaarihii etoobiya ayaa dhammaadkii waxa uu ciidamada dalkiisa amar ku siiyey in ay galaan gudaha soomaaliya si ay uga hortagaan waxa uu ku sheegay khatar muuqata oo ka soo socota soomaaliya kani waxa uu ahaa duulaan qaawan oo etoobiyaanku ay soomaaliya ku soo qaadeen oo la mid ah duulaankii maraykanka ee ciraaq horraantii sannadkii dii waxaa bilowday howlgalka afrika ee amisom oo qaramada midoobay ay meelmariyeen waa howlgal hadda ka kooban dalal ay ka mid yihiin uganda burundi kenya etoobiya iyo jabuuti bishii oktoobar ku dhowaad lix kun oo askari oo kenyaan ah ayaa soo galay gudaha soomaaliya waxaana bilowday howlgalka ay u bixiyeen linda inji ilaalinta qaranka markii dambena ciidamada kenya waxa ay magac ahaan ku biireen howlgalka afrikaanta ee amisom waxaa iyaduna mar dambe amisom magac ahaan ku biirtay etoobiya oo ay ciidamadeedu iska joogeen qaybo badan oo soomaaliya ka mid ah dhammaadkii bisha maaj ee sannaddii ka howlgalka amisom waxaa loo sii beddelay howlgalka kumeelgaarka ah ee atmis waxaana la siiyey sannado kale oo dheeraad ah oo ay soomaaliya iska sii joogi karaan mar kale horraantii bishii agost ee sannadka golaha midowda afrika ayaa meel mariyey sii joogitaanka gudaha dalka soomaaliya ee ciidamada soo duulayaasha ah ciidamadan ayaa magac ahaan loo bixiyey african union support and stabilization mission in somalia oo loo soo gaabiyo awsom kadibna dhammaadkii disembar ee sannadka waxaa qorshahan ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay tan ayaa lagu tilmaami karaa rafadkii ugu dambeeyey in kasta oo aan marna daahfurnaan laga samaynin ciidamada afrikaanka ah ee ku dhintay soomaaliya haddana sida ay baahisay idaacadda codka maraykanka laanteeda af soomaaliga oo la hadashay madaxa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya mohamed al amiin swayf bishii abriil ee sannadkii kii khasaaraha nafeed ee howlgalka amisom ama admis ee soomaaliya ayaa kor u dhaafay dhimashada saddex kun iyo shan boqol oo askari iyo dhaawaca shan kun oo askari taas oo howlgalka amisom ama admis ka dhigtay howlgalkii waxa loogu yeero nabad ilaalinta ee ugu khasaaraha badnaa caalamka oo dhan siddeetankii sannadood ee ugu dambeeyey maxaa suurtagal ah fiidnimadii bishii abriil siddeed iyo labaatankeedii sannadda kun sagaal boqol shan iyo toddobaatanki madaxweynihii maraykanka gerald ford ayay ilihiisa amnigu si deg deg ah ugu wargeliyeen in magaalada saigon ay si deg deg ah gacanta ugu sii galayso cadowga intaas kadib waa la wada ogaa wixii ka dhacay vietnam mar kale bishii agoost shan iyo tobankeedii sannadda laba kun kow iyo labaatanka xarakada daalibaan waxa ay la wareegtay caasimadda dalka afghanistan ee kaabul iyaga oo aan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada afghanistan ciidamadii afghanistan waxa ay awoodi kari waayeen in ay ishor istaagaan daalibaan iyaga oo tiro ahaan ka badnaa qalab ahaanna ka wanaagsanaa haddaba daalibaan maxay si fudud uga guulaysteen xukuumaddii ashraf khani tani waa su'aal muhiim ah guddi xaqiiqo raadin ah oo maraykanku uu arrimahan u xil saaray ayaa soo bandhigay ilaa lix qodob oo muhiim ah kow dowladdii afghanistan marna si dhab ah umay rumaysanin baaqii maraykanka ee ahaa in ciidamadiisa uu la bixi doono waxa ay si weyn ugu fashilmeen in ay diyaargarow isku filnaashiyo ah sameeyaan laba maraykanku waxa uu dowladdii dabadhilifka ahayd ee kaabul u diiday in ay qayb ka noqoto wadahadalka uu la geli doono daalibaan tani waxa ay ahayd shuruud muhiim ah oo daalibaan ay doonayeen tallaabadani waxa ay aad u wiiqday sharciyaddii xukuumadda kaabul xukuumaddii kaabul waxa ay been u sheegeen naftooda waxa ay ku fikireen in daalibaan iyagu ay ku soo biiri doonaan saami qaybsina ay weydiisan doonaan iyaguna ay dowlad sii ahaan doonaan afar daalibaan marna diyaar uma ahayn in ay tanaasul u sameeyaan xukuumaddii dabadhilifka ahayd muhiimaddoodu waxa ay ahayd in maraykanka ay wadahadal ku saaraan kadibna ay cagta mariyaan caratuurka uu dalka ka samaystay shan madaxweyne ashraf khani waxa uu saaxiib siyaasadeed ka dhigtay xubno kooban oo gulwadayaal ah oo ehel iyo qaraabo u badan kuwani waxa ay mar waliba u sheegi jireen xaqiiqo been ah oo ka duwan xaqiiqda bannaanka taala tan ayaa dhabaha u xaartay in daalibaan ay si fudud u soo istaagaan albaabka kaabul isaga oo hurda lix xukuumaddii kaabul waxa ay noqotay meel musuqa boobka iyo tuugannimadu ay gaartay meel aan la qiyaasi karin waxaanay lumisay kalsooni kasta tani waxa ay fursad u noqotay daalibaan waxaa intaas dheer oo ay warbixintu sheegtay in ciidamadii afghanistan ay ahaayeen kuwo taya ahaan liita oo aan marna is-hor istaagi karin jihaadiyiinta caratuurku waxay mar waliba ahaayeen kuwo niyad ahaan hooseeya dhaqaale ahaan iyo taakuleen ahaan ku tiirsan shisheeyaha musuqa iyo qaraabokiilnimaduna ay xarkaha goosatay dhinaca taageerada shacabka ee maamulkii kaabul ayaa iyaduna dhulka gashay tusaale ahaan doorashadii madaxweynenimo ee maraykanku uu ka abaabulay dalka afghanistan sannadkii laba kun iyo afartii waxaa u soo baxay boqolkiiba lixdan iyo sideed dadka ree afghanistan laakiin doorashadii madaxweynenimo ee sannadkii laba kun sagaal iyo tobankii waxaa u soo baxay wax ka yar boqolkiiba toban tan ayaa ah astaan cad oo muujinaysa sida xukuumaddii dabadhilifka ahayd ee u lumisay kalsooni kasta oo lagu qabi jiray maraykanka xaqiiqada ayaa hortiisa timid ugu dambayntiina waxa uu go'aansaday in uu afghanistan ka dhaqaaqo waxaanu ka dhaqaaqay ashraf khani waxa uu shahaadada sare ee b h d ka qaatay jaamacadda colombia university ee dalka maraykanka sida oo kalena waa qoraaga buugga caanka ah ee fixin filad state majalladda maraykanka ah ee new york times ee ku jeesjeestay ashraf khani ayaa tidhi halkii uu afghanistan hagaajin lahaa kaba la'aan ayuu kaga cararay haddii aad qodobada sare u fiirsato kadibna aad eegto xaaladda maanta ee xukuumadda xamar waxa aad helaysaa isu ekaanshiyo dhowr ah xasan sheekh iyo ashraf khani waxa ay wadaagaan astaan kasta oo fashil lixda qodob ee fashilaya ashraf khani dhammaantood waxa ay maanta yaallaan miiska talada ee xasan sheekh xamar waxaa hadda caan ka ah kala iibsiga darajooyinka ciidanka boobka hantida danta guud iyo awood sheegashada shacabka ilaa ay gaartay in xabaalaha lafaha laga soo guro kadibna dhulkii ganacsato laga iibiyo xasan sheekh waxa uu albaabada ka xirtay dabadhilifyadii kale ee ay awoodda ku loolameen waxaannu ka shaqaynayaa doorasho isaga dantiisa ah oo uu mar kale ku soo laabto tani waxa ay sii dhaawici doontaa rajo kasta oo dadka qaar ay ka qabeen xamar ugu dambayntana waxaa dhabbaha loo bannayn doonaa al-shabaab annagu waxa aannu ka soo gudubnay caqabado badan oo warkooda iyo waayahooda lahaa marar badan ayaannu run ahaantii si weyn u dhibaatoonnay balse marna maanan isdhiibin waannu dhaawacannay waannu xanuunsannay waannu gaajoonnay laakiin weli waannu halgamaynaa qofna taariikhdan ma tirtiri karo waxa aannu nahay soomaali waxa aannu nahay muslimiin waxa aannu nahay al-shabaab waxa aannu u taagan nahay halgan samir runsheegnimo ballan oofin iyo jiritaan al-shabaab waa mabda mabda'na lama ciribtiri karo xaqiiqadaas waa in lagu wada qanco waxaa qoray maqaalkan nageeye cali khaliif bisha januari sannadka guud ahaanna dhegaystayaal warbixintaas aad maqlayseen ayaa warkaynii saakay u dambeysay tan iyo kulantidana dambe warkan la mida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir